guusha caawa soomaaliya u soo hoyatay waa ka weyn tahay wax loo nisbayn karo qof hebelaa iska lahaa hebelaa keenay iyo hebelaa waxeeye iyo waa ka weyn tahay sidoo kale cawada maxkamadda horteeda go-aankii maxkamaddana waa lagu caddeeyey soomaaliya mar ay dhulkaasi raalli ka baddaasi raalli ka ahayd inay baxdo inaanay jirin wakhti kasta iyo zaman kasta duruufihiisuu lahaa yacnii qawaaciddiisuu lahaa xeerarkiisuu lahaa adduunyadu waa issii rogrogays waa issii badbedelaysay mas-uuliyiintii dalkay joogto maalin walba ninkii markaa joogay meeshii ugaga habboonayd ayuuga waa jirtaa in macluumaadku ay nagu koobnaayeen waa jirtaa in fahamka iyo ogaalkaiyo aqoonteenna ku saabsan arrimaha badda inay yarayd waxaasoo dhan waxay keenayeen in la istuhumo iyo in la isriixriixa iyo way keenayeen laakiin caawa maxkamadda go-aankeedii markii lagu dhawaaqayey iyo madaxdii mas-uuliyiintai halkan ka hadashoo dhan waxay caddeeyeen go-aanka maxkamaddan lagu caddeeyey mar ay soomaaliya raalli ka ahayd ama ay qayb ka ahayd ama wixii maxaanku idhaahdaay ee dowladda dariska saaxiibkeena ay sheegeen aan kula jirnay oo aan la aqbalsanayn inaanay jirin go-aankii maxkamadda ee caawa la aqriya ay ka mid ahayd waxa wax ugu muhiimsan waxay ahayd dadka soomaaliyeed in maxaanku idhahdaa mar walba xaaladdu meesha ay marayso lala socodsiiyo oo loo sheego oo la yidhaahdo xaalku waa saas meeshaasaas maraysaa waxaasaa soo kordhay caqabadaasaa jirta wanaaggaasaa jiro meelaha qaarkood intaas oo ku saabsan xiriirinta iyo wax la socodsiinta ayaa laga gaabiyaan dhihi karaa laakiin meel ma jirin waxaan rabaa sidii madaxdii mas-uuliyiinta iga horreysay ay ugu mahad inaan dhammaan mas-uuliyiinta dalka soo martay oo laga soo bilaabo waagii maxaanku yidhaahday allah u naxariiste maxamed saad barre uu joogay xeerarka iyo nidaamka baddu ay soo bilowdeen ilaa muxuu ahay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugu dambeeyey intaba badda arrimaheeda mugay timaado wax fiican ayay ka soo bolokeetiyadaas la isu soo saarsaaray ayaana caawa aqalkii oo dhammaystiran oo ku yimiday wixii noo dhimanna way dhammaan doonaan insha allah ilaahay idinkiisa sidaa hadda waaye aragnimada aan u yeelannay oo midnimadeennu inay waxaa ka mida maalan waxaan rabaa horta intaan is inaan si fiican halkan aan u xuso aqoonta badda waa nagu yarayd dad badan oo soomaali ah oo xeerarka badda iyo xeerarka caalamiga ay yaqaano maanaan helin oo haddana baractis gareeyey oo soo galay oo shaqooyin soo qabtay heer caalami ah sidaas daraaddeed gabadha looyaradda noo ahayd muno sharmaan iyo allah u naxariistee maxamed cumar saalixi oo aan dhihi kara anugu kolleyba intii aan joogan ogaan lahay aqoonta saalixi injineer laho soomaaliyeed ma la kulmin aniga waa laga yaabaa inay jiraan laakiin lama kulmin allah u naxariisto jannadii allah ka waraabiyo saalixi nin wuxuu ahaa yacnii arrintan cawo iyo casir murugada iyo walwalka iyo culayska ay ku haysa aan la qiyaasi karin ilaa maalinteed uu dhimanayana waa ku jiray kiiska waa u taagnaa allah u naxariisto jannadii firdows allah ka warayaaman leena gabadheenna muno sharmaan doctores muno sharmaan iyadoo oo united nationka u shaqayso oo magaalada new york joogta oo maxaanku idhahda mishaar aan caadi ahayn qaadata oo new york ku nool oo degan oo ku dhaqan ayaan dhahnay waxaana inay guulaystaan ma rabtaa mashruucan soomaaliya dhulka heshaa lagaama xiga adiga new york ka soo tagtay xamaray timiday waxay bilowday inay horta na fahamsiiso waxaan waxa ay yihiin guddoomiye jawaari iyo guddiga joogtada oo hadda ka hadlayay intay hor tagtay ee waxaan ay waxay ka samaysay presentation baarlamaanka berigaa joogay sidoo kale u samaysay bulshadii rayidka ahayd ee magaalada joogtay inta laisu keenay yaa sidoo kale ay haddana u sharaxday annaga marka waxaan nasiib ku lahayn oo madaxdii naga horreysay anuga nasiib badnayn fahamkii iyo wacyigii dadka ee ku saabsan arrintaas ayaa kor loo soo qaaday marka dadku waa arkeen waa ku baraarugeen in aanan waddo khalada wixii aan lagu wadin marka culaysyo badan oo aad u badan nagama qabsan laakiin haddana saas ay tahay waad ogtihiin dacwadda mugaangeyne inala yiri dacwaddan waxaa loo geeyey kenya dhulka in loo xalaaleeyo oo la yidhaahdo maxkamadaa u xukuntay ma ogiye muxuu ahay waa waa nalaga xukumayaa waaba ognahayba waaba ka dhacnayba marka waxaasoo dhan ayaga ay jiraan haddana haddaan leen lahayn baarlamaan iyo xukuumad iyo maxaanku idhaha dhammaan looma kala harin waa laysgarab istaagay waa wadnay muna riskiye badanay u gasha